asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal ku soo dhowaada oo xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan idamka eebe ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waxaa alaana halkan ka soo jeediyey sheekada xubinta murtida maanta aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle xubinteenna sheeke ee maantana waxaan ku soo qaadanaynaa qayb ka mid a qaybihii saddexleyda ahaa oo ku saabsan kibirka ama digniin inaga siinaysa kibirka iyo meelaha uu sakaansado waa tusaale waxaa la yidhi haddii eebba idmahayo kibirku waa noocyo badanya waxaa jira kibir la yidhaahdo santaag waxaa kaloo jira kibir la yidhaahdo af dhuuble waxaa kaloo jira kibir la yidhaahdo baarlulis waxaa kaloo jira kibir la yidhaahdo laacdan waxaa kaloo jira kibir la yidhaahdo maaragtay isqurqurin iyo magacyo fara badan oo kala duwan kuwaasoo ah kuwo kala derajo ah kalena layn ah waa marka laga hadlahayo dhanka kibirka haddii lagu dhaho afdhuuble oo kale waxaa loo isticmaalaa geela xoolaha bardoodamay oo kibrayna sida lo-da iyo adhiga oo kaleento ayaa bardoodan loo yaqaanaa ama ugaadha waa kibirkooda qayb ka mid a bardoodan afdhuuble waa geela oo kale sidoo kaleento dadka waxaa la dhahaa santaag waxaa la dhahaa santaag magacyada farada badan ayuu kibirku leey marka qaybtan waxay digniin inooga tahay dhowr arrimood oo aan loo baahnayn inaad samayso iyo waxyaalaha sameeya waxaa la yidhi saddex waa ay afdhuubleeyaan ama saddex way kibraan haddaan si kale u dhahno saddex way afdhuubleeyaan aarangeel aglaal mas-uula iyo askari tuula haysta saddexdaasiba waa ay afdhuubleeyaan waxaa la yidhi saddex way afdhuubleeyaan aarangeel aglaal mas-uulah iyo askari tuulo haysta saddexduba way afdhuubleeyaan waan kala qaadaynaa aarangeel markuu barwaaqada ku jiro saynta intuu yaro qurquriyo dhexda ka jebiyo oo afka saa u taago ayuu baarlulaa oo baarrogaa oo ordaa oo loolimo u ordaa isaga oo kibir dartii sidaa u yeela sidoo kalento aglaal mas-uulana markuu mas-uul yahay dee haddii uu khalad galoo la dhaho hebelow mas-uul baa tahay dadkiina khalad baad ka gashay wuxuu dhahayaa kan ha la dilo ama kan ha la xidho ama kan daaqadda ha laga saaro kan ha la ganaaxo kan maaragtay waa waxyaalaha inta badan dhaca waana aragnaa marar fara badan iyada oo la kari la-yahay madax fara badan oo aan u malaynhayo sida hadda kuwan waddankan deriskeenna oo kaleenta u dambeysay ee ninkii xukumay laga waayey wardadkaaga wadahadal la gal oo kaleento maantana aynu dhihi karno isagaaba qiilqiil ku jira waa qayb kibirka ka mid ah ama sida khadaafi oo kale iyo saadaam xuseen iyo raggii la midka ahaa ee dadkii ay xukumeen haddii ilaahay idmahayo kibirka ku maamuli jiray markii dambena dadka gacantoodii ku baxay ama silaca kale ku baxay waa qayb kibirka ka mid a waxaa la yidhi saddex way afdhuubleeyaan aarangeel aglaal mas-uula iyo askari tuulo haysta sidoo kaleenta askari meel tuulo oo xuduudaha u dhow haystaa oo laga yaabo inuu dabla yahay isagana waxaa laga yaabaa kibirkiisu inuu noqdo kibir uu baabuurta safarka iska xidho dadka socda xidho cidmo ayna la hadlin hadduu doono uu dhaho madaxda ka sarraysee soo wacday kama qabanhayo telefoonka waa wax dhaca waana arrin dhici karta waana howl inta badan la arko saddexdaasi marka waa ay afdhuubleeyaan saddex waa ay afdhuubleeyaan aarangeel aglaal masuula iyo askari tuulo haysta saddexdaasiba waa ay afdhuubleeyaan maahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta ah idamka eebe waxaan dhahaynaa hadal iyo hilbaba waa kala qalan yihiin ama hadal iyo hilbaba waa la kala qalaa habal iyo hilbaba waa la kala qalaa